waxaan qadka telefoonka sidoo kale kula xiriirnay qaar ka mid ah ehelada dadkii wax ku gaaray deegaanka caadley ay ku duqeeyeen ciidamada shisheeye ugu horreyn soo dhawow sidee wax u dhaceen walaal meeshaas dhibaato ayaa ka dhaxday guud ahaan markii laisku dago deegaanka caadley iyo deegaanka califool dheere dad gaaraya tiradooda toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawaca oo duqeyna ay geysteen nimankan iyo diyaaradahan cid wadda ma naqaane ay geysteena meeshaas ka dhacay dhimashaduna waa saddex qof toddoba qofna waa dhaawac
waa tahay nimanku nimankuyay yihiin
diyaarada uun maaragtay cid wadda ayna jirin duqayna geysto waa dadka baadiyaha iyo xoolihii iyo maogtahay deegaanadii ayaa dhibaatadaas nagu dhacaysa
waa tahay waxaad ka warbixisaa dhacdadii ugu horreysay ee duqeynta ilaa tan hadda aad sheegaysa ee maanta dhacda dhacdadii ugu horreysay ee deegaanka ka dhacday awalba deegaanka culeys guudaa iska jiray waa laba cunugoo maalin hore nimanka mooryaanta ay ma ogtahay meeshaas dugsi qur-aan ay ku jireen ay ku dileen ay xabado kula dhifteen oo ku dhaawacmeen waaye dhacdadii kalena waa dhacdadii diyaaradii dad shacab oo reer baadiya ay ku duqaysay diyaaradii markaas waxaa ku meeshaas ku dhintay hal wiil saddexna way ku dhaawacantay waa garta
maanta u dambaysay masaajid ku yaala deegaanka califool dheere laba wadaadoo ku cibaadaysanaysay ayay diyaaradii intay meesha timiday dantaal ku riday waa garta wayna ku dhaawacmeen waa tahay maxay tahay ayagana sidee wax u gaareen gabdhaha dhaawacmay la sheegayay maxay ku dhaawacmeen maxaase gaare
gabdhuhu waxay ku dhaawacmeen ceelka caadley ayay biyo sacaabayeen gaari dameer ay wateen duqayno marka cadowtooyaha oo nimanku ay soo rideena ma og tahay ku dhacay gabar iyo hooyadeed marka dhibkaasa iyagana meesha ku gaaray guud ahaan dadka markii laysku daro toban ruux waayo dadka dhib ku gaara hadda waa tahay marka gabdhaha iyagana ma dhaawac baa
gabdhuhu dhaawac waayo maamadii gabadha dhashaa ugu daran gabadha wayna xoogaa waa iska caymataa dadkan la duqeynayo waxaa duqeynaya diyaarada shisheeye oo ka yimid ama ka amar qaata dhankaas iyo reer galbeedka marka maxaa ka dhexeeya caadle iyo duqeymahaas oo diyaaradaha shisheeye wax kale kama dhexeeyaano waxaan wax isku wada mabaadi oo isku diina waaye nimankan ayay u helinayaan uhelintooday u yimideen dadkina waxaa waaye deegaankii joogaan deegaanka marka dadka joogo waaba dad hore isaga dhibanaayoo laba iyo laba sano iyo shan bilood beerahooda aan tabcanoo dhibaata ku dhacdo biyo lagu deeyo barakacsho walba si qaxooti isaga ahay waa tahay yaa dhibaatadaas waa tahay dhibaatadaas yaa u geystay marka laba sano ay ku jireen
laba sano iyo shan bilood deegaankan dhibaatada ugu badneedoo haysa waxay aheeda in wax beera aysan soo guran oo beerihii iyo lagu deeyey iyadoo ma og tahay dana gaara laga leeyahay gobolka jawhara lagu badbaadina la leeyahay ayaa ummadii beeraheedi lagu barakiciyey yaa sameynaya marka cali guudlaabo ayaa amraayey annaguna haddii aan deegaanka nahay waa waa ka cabanay mana nala dhegansano marba habeenkiiba inta rag loo diro allacaga iyo qandaraas lagu dhiibaa go hoos laga soo siinayo
waa tahay deegaanka hadda califool dheere markii laga soo qaado maalin dhexdaasa dhibaatadii ka dhacday waxaa kamid ahayd wiil yaroo dugsi ka yimiday oo ilmaha kutaabtaah oo dugsiga ka yimida kamid ah intay jaad isku qabsadeen meesha isku xabadeen wiil ku dhaawaceen mahadaay oo kale iyagana saddex ruuxa wax ku gaareen laba gabdhood oo isla dhalatoo dhimashaa iyo wadaad isagana gaar oo dhaawaca marka deegaanadu marka si guud dhibaato iyo amni darro ayaa hore uga jirtay waxaan marka dhibkaasaana haysta ilaahiyaan suu sheegahayna dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxay leeyihiin waxaan beegsanay rag ka tirsan al-shabaab idinkana waxaad leedihiin dadka shacabka ayay waxyeelo gaarsiiyeen marka ka waran in shabaab nagula tilmaamo sidee u aragtaan
waxaas waa iska dhaqankooda waxaas weligooday wadi jireen dhibaatooyin badan oo horu dhacay iyo meelo badan oo dad shacaba lagu beegsado shabaabaan ku beegsanna la leeyahay waxaas horaan u maqli jirnay laakiin deegaankeyna annaga waa ku cusbeeray marka dadka deegaanka haddaan aragnaa dhibaatadan waa ku sabraynaa qadarka ilaahay waana uun iska dhammaan doontaa haddii alla doono marka marka dadka la beegsada waxaa caddaynaysiin inay shacab ahaayeen dadka la beegsaday iyo guryahoo ganacsiya oo markaa dukaan nin iska miskiina oo maxaa la yidhaha odayahoo waayeela dukaankiisa ah oo meesha ku yiilay Mhm.
aa dhibaata ku dhacdo caadley gudahiisa ku yiilay Mhm.
marka waxaan caddaynaynaa dadka meeshaas Mhm.
dhibku ku gaaray inay dad shacaba yihiin oo weliba aniga kula hadlayo qaarkood aan waalid u ahay waa gartay gabadha iyo maogta labada Magacaa gabdhood ka bilow.
oo meesha ceelka ah ku- duqayntu kula dhacdo ay ku dhifteen een, hubiyaasha ay ku garaaceen Mhm.
mid ka mid aha eedaday gabadha ilmaha dhasha eedaday waa gartay oo aabbahay ay ilmaadeer yihiin waa gartay ilaahay marka waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado waayahay ugu dambeyn dadka deegaanka cadley iyo deegaanada hoos yimaada sida cali fool dheere een duqeymahan cadowtooyo een maxay kala yihiin
haadlii inaysan washington ku aalin waa la ogyahay laakiin gareexadiya dadka lagu dhaqaa Mhm.
iyagoo ka dhiidhinaya ayay duqayno geysanayaan si shareexada ilaahay aysan mar labaad deegaanadan dib ugu soo laaban
waa gartay een iyadoo dhaqankooduna uu ilaahayba hore u sheego ilaahay uu leeyahay yuriiduuna an yubsiuu nuura allahi biafwaahin wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun waa gartay marka een dadka ku dhaqan deegaanka caadley een iyo meelaha hoos yimaada horey dowladda federaalka halkaa joogi jirtay een dhibaatooyin fara badanna dadka waa ay ka sheegan jireen hadda marka maamulka islaamiga markuu yimid ka waran marka dadka een dareenkooda dadka dareenkoodu aad iyo aaday u qiiraysan yihiin dadka deegaanku gacan ay la yimideen fiil iyo hoo ay mujaahidiinta wa- walaayada u yimiday la garab taagan yihiin colaad qabiil iyo rafaad iyo dhibaato aa lagu jiray